war badan idin siini maayo dalka maanta halku marayo marxalad aanan islahayn weligii aalihiin dalku uu mari doonaa qiimaha dalku maraya gudiyo dibadba warwarweyn warwar weyn baa dadka umaddeena haysata shacbigeeni marka waxaan jecelahay insha allahu tacaala sabtida in labada xusbi aanu wada fadhiisano xaalada dabku marayo inaanu go-aamo ka soo saarno xog iyo xog intaanu hayno aan la wadaagnan jecela inshaala shacbi weynaha reer somaliland markaa maanta intaasu baan ku aan isku dhamaysanaynaa sabtana insha allahu tacaala aanu qaraar qaraaro labada xusbi markaan labada fulineed ay shiraan xusbigu nu arrimaha gudaha iyo dibadda dhaqaalaha nabadgelyada waddanku halku marayo maanta aanu insha allahu tacaala aanu ka soo saari doonaa go-aamo aan jecelahay inaan umadayda baraarujino aanu update gareyno